amnigan waa iska fiicnaa laakiin isku dhexyaac waa jiraa isku dhexyaacaas oo waxaan ogahay ay turkiga ay soo dhex galeen leanna hadda wuxuu qabaa amnigu wuxuu qabaa c c camera oo weyn uu qabaa oo fiican oo meel walba qabanaysa c c cameras waxaa loo banaa intelligenciga jooga meeshaas inay qayb ka siiyaan waadiyeeyaan waxa baxaya wixii soo galaya wixii wax dhiibahaya dalabaadkaas xagga iskaankana waxa marhaya qofka marhaya joogiisa iyo qalabku wato ayaa la rabay marka arinku meeshu hadda ka khaldamay waxaan u malaynayaa fiirin la-aanta alaabta la marsiiyey aqoon baa lugsaan arkaayo lagu marsiiyey anugu hadda ilaa da goobjoog kama lahayn waxaan u malaynaya halkaasaa lagu marsiiyey waxaana dhacday c c cameradaas inaanu marka hore dad nabad sugidda ka tirsan inayna si joogin meesha ayaa i caddaatay oo macnaha ayna daawanayn oo marka waxa la dhiibahayo ama qalabka gacanta lagu dhiibayo ama bakshada ha noqdo ama wax kasta ha noqdo isla markaa waa in labada dhinac korkood meesha kore ee qaarka hayaan ay ka fiirsanayaan dadna uu banaanka u joogaa yaa haya oo fiirsada c c camerada waxaa fiirsada sidaan ku ogahay turkiga wax annaga oo soomaaliya oo fiirsada ma jirto marka maadaama ay hay-adaha soomaalida ammaanka garoonka iyagu gacanta ku hayaan sidee xogta u wadaagaan marka ay turkigu arkaan alaabooyinka noocaas oo kalea oo la isku dhiibaayo iyagu ma qaban karaan wallahi markaa waxaa waaye in turkiguba daba kalen turkigu waa ku dhejiyeen laakiin shaqadooday wataan waa dadka business galaa business ayagu dadka laga rabay meeshaan inay hawshooda fulshadaan waa waa qolada amniga oo dhan biliiska iyo nabad sugudda labada meesha jooga ayagaa xilku ka saaran yahay meesha waxaan ogaa waagii annagaan joognay waxaana la baloogi jiray amisom bolice nabad sugid qolooyin kalo civil aviation waxaasoo dhan amnigay soo faragashan jireen waxaa jira dad meeshii laga rabay nabad sugiddu inay meel walba fadhiso ninka controlahaya iskaanka ninka qofka controlahaya ninka dadka jikimaya inuu nabad sugid ahaa waxaa waay rag anigu marka hore aan shaqayn jiray waxay ahaayeen dad tababaran oo aeroboortka aan ku tababarnay si fiican xagga iskaanada xagga kaamerooyinka meel walba iyo waxaana caawini jiray qolooyinkaa mataqaanaa oon ayagana macaawino keeni jirnay imigrisoonaha ama waxda socdaalka ammaanka hadda garoonka oo kale see loo maamulaa yaase gacanta ku haya waxaa hadda maamula waxaa maamula nabadsuud waxaa maamula boyska waxaa maamula mataqaanaa orta labada muhiimka oo maamulaysa waa labada laga rabo waa iyaga laakiin waxa caawinhaya oo kale oo jooga oo kale oo aniga haddaan ogsoonahay ayaga kufilaansadooda aada ugu fi waana tiro badan yihiin inta joogta xeeladaasna ayaga u taallaa qaabkay wax iskaga celinahayeen waxaa la sheegay in dadka la tuhmaya hadda gaar ahaan mid ka mida dadka aadka loo tuhmayo in muddo dheer uu ka tirsanaa shaqaalaha eeraboorka horena uu ula soo shaqeeyey nabad sugidda iyo maxkamadihii waagi aada joogtay ma jooga aniga waagaan joogay waa ila shaqeeyeen nin fiican naguuhaa hadda weliba la dhihi jiray sidii hadda aan ku maqlay maqaalka nin nabad sugudda ka tirsan waa isagoo ila shaqeeya ayuu u wareegay iska tegay iskaga tegay xaggii shaqada kabacdina wuxuu u wareegay qolooyinka qolooyinka sky la dhihi jiro oo shirkadaas kambanigaasaa qaatay oo ay u wareejisay qolada marka hore civil aviation la wareegay kabacdina sky bay ku wareejisay oo u shaqayn jiray shaqaalaha ii controlon kamid ahaa waana shaqayn jiray nin fiicanna waa laakiin wixii dib ka yimid hadda hadii uu dhib la yimid isaga iyo dadnimadiisa ku taalla iyo wixii u geystaa uu laga gudahaya kolleyba saasaan anugu aan aan filaya intuusan nabad sugidda ku biirin waxaa la sheegay inuu maxkamadihii islaamka ka tirsanaan jiray muxuu ka ahaa maxkamadihii islaamka wallahi dadku waa shaqo bandhaayeen wuxuu ka ahaa haddana ma sheegi karo waagaas laakiin aniga wuxuu igu yimid inuu nabad sugiddi hore ahaa markii la ii keenay haddana aniga si joogta ilama joogin wuxuu ahaa kormeer caadi oo iskaga imaan jiray oo aniga aniga caawini jiray anaa caawinaha meesha cariguna dhib ay dhib badnayd marka maadaama nabad sugidda ka yaqaanay qaabkaas ila jooga nin aniga si toosa aniga igu xirnaa ma ahayn laakiin si dadban igu xirnaa arrim arrimaha ayaan u dhisan jiray oo dibadaha iyo xaafadaha iyo meelahaas ayuu igala shaqayn jiray laakiin nin tooso aniga dawladda igu soo wareejiso dowlad ahaan iila shaqaynaya ma ahayn yaa kuu keena adiga barashadayda i keentay i keentay iyo xuraan naga dhexeeyey marka adaa shaqaaleeya marka ugu horreysay aniga xaggayga anaa ka shaqaalahaan ma shaqaaleyn laakiin saaxiibtinima ninka horena waa isku naqaanay marka waa maadaama hawlihiisa yani uu ku firfircoon yahay dawladdana kasoo dhamaysa marka dawladdu waa soo qortay dekeday geysay uu kasoo laabtay saas asaa ugu shaqeeyo anigana saaxiib la ahaa marka dee dad nabadsugudu waa wada shaqaysataa oo mataqaana waxbaa ka dhexeeya waxaa naga dhexeeya un bes informationadaas inuu i keeno saasaan ana u roonaa marka hore ma isku taqaaneen ka hor inta uusan hawsha ka bilaabin garoonka ma ma aqoon kabacdi markii uu dekada iyo dhulkaasi ka yimid oo arigaas waa bartay ragba rag saaxiibada iyo oona isnaqaanaan ku agbartay oona isugu da ahaa raggaas marka sidaa darteed aan ku bartay anigu tuhunkan hadda marka la sheegay inuu isagu yahay oo kaamerooyinka ay soo bandhigeen isagoo u dhiibaya dadka qof kombyuter labtob ah ma aha nin laga fili karo oo adigu gaar ahaan maadaama aqoon dheer aad u lahayd aad ka filaysay muddo dheerna uu eeraboorka joogay ilaa waaga aad joogtay ee labadii kun iyo toddobadii uu joogay ma aha nin laga filan karo inuu tallaabooyin noocaas uu ku dhaqaaqo exactly wax sax waaye wax laga filan karo ma ahayn anigu hadduu asaga yahay wey hadda ilaa hadda anigu kuma huban baariin maayo mana baariin warka maqalkana ma arag warka suuqa saan ka maqlay waaye haddaan kaala hadlaya maaha xan baan kaala hadlaya maaha xoog ogaal oo aniga haddaan ogahayo hay-adda nabasgudi nagu soo gudbisay anna aan ka warqaba ma aha laakiin waxaan kuu sheegaya ninkaas inuu ahaa yani shaqadiisuna ay wanaagsanayd mana aan ka filayn anigu markaa inamana muuqan waayo labadeenaba waa nala gaaday hadda ka hor waa nala diri tegay mar aan aan meel sare aadaynay oo qolooyinkan maxkamadaha waa markay jireen labadeenaba ilahay mishkas ilahay waa naga sakiyey waa meel baan wax kasoo qawl kasoo qabanaynay marka nin saasuu ahaa nin aan ka filahayo anigu qolooyinkaas iyo halkaasuu geli karaaba midna maaha marna kama fasheen kolleyba aqoontiisa intee la ekayd wallahi aqoontiisa si fiican aan u warsaday maayo aqoontiisa kolleyba ilaa heer dugsi heer sare iyo deegaanley inuu ka baxayo cadde dugsiga deegaanley namasugudda